ciidamada booliska gaarkaah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo howlgallo ka waday deegaan lagu magacaabo rahoole oo degmada diinsol isu jiraan afartan toddoba kilomitir ayaa waxay ku fuliyeen dil ciidamo ka tirsan ururka al-shabaaba howlgalkani ayaa yimid kadib markii deegaan kusoo dhow degmada diinsoor oo fadhiisamo badan ay ku yeesheen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaaba taliyaha ammaanka ee degmada diinsoor ee gobolka baay xasan cabdi haajir ayaa waxa uu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada diinsoor inay ku dileen sarkaal ka tirsan ururka al-shabaaba taliyaha ayaa waxa uu sheegay sarkaalka ay deen inuu saarnaa gaari ay saarnaayeen hub iyo waxyaabo kale oo aqal milatari ay ku jireen
meelaha aan howlgallada ka fulin waxaa kamid ah deegaano fara badan oo hoos imaado degmada diinsoor howlgallada waxaa isa kaashanaya ciidamada new bolis oo maxaan ku yidhahdaa awood isticmaalaya keliya howlgalladana waxyaabahan kusoo bagdignay waxaa kamid ah amiirka sakaawaadka oo aan gaarigiisa gubnay tuulo afartan iyo toddoba kilomitr ku jirta degmada diinsoor oo lagu lagu yidhaahdo raaxoole oo ilaa hadda aan ku sugna annaga waxaad la hadli kartaa hataa shacabka magaalada ku sugan oo hadda horteedii maxaan ku yidhahdaa taagan howlgallo qorshaysan oo annaga aan degni bay ahayd maxaan ku yidhahdaa maskax badan iyo shacab badan baan u adeegsanay taas oo maxaan ku yidhahdaa keenaysa in al-shabaab awoodeedii ay wecdi gaariga waxaa kaloo agabe saarnaa tuutooyin dhiga ay leeyihiin maxaan ku yidhahdaa booshash iyo waxyaabo maxaan ku yidhahdaa qalab military ah taliyaha ammaanka degmada diinsoor ee gobolka baay xasan cabdi haajir ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay laba jibaari doonaan inta al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada kusoo dhow degmada diinsoor sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qorshaha uu yahay inay tagi doonaan deegaanada iyo degmooyinka kale ee ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya dhan kastaba maxaan ku yidhaha xagga shanqulow oo baarar xaggeeda xagga maxaan ku yidhahdaa booshool juwaali intana jidgooyo aad u badan baan ka dhignay howlgallo fara badan dhammaanahan degmooyinka aan ka wadnay sida gurbaan cidaadgeri gurbarey abaktaag raaxoole booshooshaas waxyaabahaan maxaan ku yidhaha aan ka fulina waxaa kamid ah in al-shabaab meel ilaa hadda ay joogta aan laalnahay tuulooyinkiina ciidankeena wareegay magaranaysaa haye marka waxa weye ilaa iyo saacadda haddaan kuula hadlaya waxa weye magaaladii annagaa ku sugan maxaan ku yidhaha shacabkiisi nabadgelyo uu degan yahay xaaladda waa okay waay waxayna tusinaysaa marka oo niyad iyo hami weyna siinaysaa in al-shabaab ay jirinba qorshahayna wuxuu yahay inaan howlgallada ilaa iyo aan sii wadno juwaarey maxaan ku yidhaha yaaq baraaway meelaha sida maxaan ku yidhaha tuulooyin saas oo kale ah nasira ufurow meelo badan inaan ka fulina inaan maxaan ku yidhaha noo qorshaysan deegaanihii degmooyin ka tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka socda howlgallo lagu baadigobay ururka al-shabaab kuwaasoo ay ku dhuumaalaysanayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya